bsmi اllahi الرxmaan الraxiim alxamdu lilahi rab اlcaalamiin wsala اllah wslm cla nabiyina mxamedi wcla aalihi wsaxbihi ajmaciin ama bacd qaala اlimaamu abu dawuud raximah اllahu tacaala baabun fi اlbaycati baycadii ayuu u baab yahay caddaynteeda xukunka baycada ayb qaala اlimaamu abu dawuud raximah اllahu tacaala xadaanaa xafs bnu cmar qال xadaثna شhucbaة can cabdالlahi bni diinaari can ibni cumara qaal kunaa waxaanu ahay nubaayicu الnaasa dadka inaan la mubaayacoonayno cala الsamci والطaacati yacnii annaasa wuxuu ka wadaa umarada cala الsamci inaan kula mubaayacoonayno maqal aan maqalno iyo waطaacati ka damb kunaa nubaayicu الnabiya waxaa meesha ku dhignayd akhriin kunaa nubaayicu nabiya sal اllahu alayh ali wasalam nebigii baan la mubaayacoon jirnay cala samci wadaacati maqal iyo daaca ayaan kula mubaayacoon jirnay wayulaqinunaa waa noo laqini jiray fii ma staacta ayb intaad awooddaan inta aad awooddaan ayuu nebiguna noo laqini jiray ayb marka ibnu cumar wuxuu leeyahay nebiga sala allahu calayh ali wasalam maadaama isagu nebina uu ahaa amiirna uu ummadda u ahaa baycada isagaa iska lahaa marka nebigaan la mubaayacoon jirnay waxaan kula mubaayacoon jirnay cala samci wadaacati samcigu marka waxaa weeyaan maqlitaan warkiisa in la maqlo wadaacatina waxaa weeyaan in yacnii la adeeco oo wixii uu faray la fuliyo ayb markaasuu nebigu dhihi jiray fii ma istaacta ila awaamir baa meesha ka soo baxaysa amarkuna istidaacuu rabaa marka fattaqu llaha ma staطactum intaad awoodaan ilaahay ka cabsada idaa amartukum biamrin fa'tuu minhu ma staطactum ayaa marka nebiguna uu ugu laqini jiray oo u dhihi jiray ayb alimaamu اnawowi waxa uu yidhi fii ma staطacta wahada min kamaali shafaqatihi fii ma staطactadan uu u laqinayo waxay tuseen nebiga dhimrintiisa yacnii inay aad u xeel dheeray wara'fatihi iyo naxariistiisa biummatihi oo u naxariisanayo yulaqinuhum wuxuu u laqinayaa an yaquula axaduhum fii ma staطactu ayb saa inuu yidhaahdo intaan awoodo lianlaa yadkhula fii cumuumi baycatihi maa laa yutiiq si aynan u soo gelin baycadiisa cumuumkeeda wax aan la awoodi karin ile mararka qaar waxaan la awoodi karin baa imaanaya haddaan la qaydin laakiin marka waa culays iyo rafaad inuu qofku isdhibaa laga yaaba waxuusa awoodi karin laakiin sideedaba awaamirtaaba xukunka takliifiga ah ayaa wuxuu ku salaysan yahay manaadkiisu waa qudro iyo waxaa weeyaan iyo cilmi ogaal iyo qudro ku dhisan yahay alxukmu اtakliifiyu ayb qaala xadaثna axmed bnu صaalix qaala xadaثna bnu wahbin qaala xadaثanii malik can ibni shihaabi can curwata ana caaishata ahbarathu caaisha waxay u sheegtay can baycati الnisaa naagaha baycadooda qaalad waxay tidhi maa masa rasuulullahi sala اllahu calayh ali wasalam nebiga ma taabannin yadda mra'atin naag gacanteed ma taabannin qadu weligii ilaa an ya'huda calayha inuu ka qaadayo korkeeda uu ku qabanayo maahane yacnii baycadii uu ka qaadayo faidaa ahada calayha baycadii haddii uu ka qaadayo faidaa akhada hadduu qaadayo calayha iyada dusheeda uu ku qabanayo baycada fa acdathu ay waafaqdo acdathu hunaa bimacnaa waafaqathu fa acdathu markaa ay siiso waafaqda yacnii shardigii uu rabay ay siiso qaala wuxuu dhahayay idhabii baxtag iska tag faqad baayactuki waan kula mubaayacooday yanii marka uu rabo inuu la mubaayacoodo wixii uu ka rabay ayuu u akhrinayaa markay iyadana waafaqdo oo ay ogolaato waa waafaqay ay tidhaahdo dhawaaqdo ayuu wuxuu dhahaya idhabii faqad baayactuki iska tag waa kula mubaayacoonnay marka iyada in gacanta la geliyo uma baahna ayb alimaamu nawowi waxa uu yidhi xadiidku wuxuu daliil u yahay calaa anna baycata annisaa'i alkalaamu min hayri akhdi kafin naagaha baycadoodu inay tahay hadal afka uu wax laga sheego iyadoon gacmaha la qabannin ayb wafiihi ana baycat arijaali biakhdi اlkafi maca alkalaam naaguhuna nimanku baycadooduna inay tahay gacan qabasho iyo hadal labadaa layskugu dharayo nimanka ayb waxaa kaloo xadiidka ku jiro ana kalaama alajnabiyati yubaaxu samaacuhu cinda alxaaja naagta ajnabiyadda ah ninka ajnabiga kaa yanii guursan kara wa warkeedu inuu maqlo xaajo hadday jirto dhib ma laha ayb wa anna sawtahaa laysa bicawratin naagta codkeedu inuusan cawro ahayn ayb waxyaabahaas baa laga qaadanayaa buuyb naag ajnabiye ana min hayri daruuratin inaan la taabo karin ayaa laga qaadanaya xadiidka ka tadbiibin iyo wafaslin iyo waxijaamatin iyo waxyaabaha hadday daruuro keento cid kale oo markaa yacnii sida daaweynoo kale cid kaloo daaweyn kartoo naaga ama dumarana aan cidhiiri ay tahay markaas dhib male inuu taabto inta xaajada uu ka qabo calaa qadri alxaaja intay la eg tahay dhib male ayb waxyaabahaas baa marka xadiidkan laga qaadanayaa naagaha marka musaafaxadooda ama salaantooda inay xaaraan tahay maxaa yeeley nebigu nimankana waa gacan qaadi jiray baycada marka uu la gelaayo naaguhuna markaa af unbuu kala geli jiray xadiidkii kale nebiguna sala allahu calayh waali wasalam wuxuu ahaa walyadaani tasniyaani wa zinaahuma albadshu labada gacmood waa zinaystaan zinadoodu waa inay naag ajnabi a gacanta qabtaan nacam marka wasinaahuma albadshu markii la yidhi marka jirhkeedoo qaawan iyo isagoo maro ku jira labada waa xaaraan lama ogola ayb baycat nisa baa marka xadiidkan marka saa uu tilmaamay qaala xadaanaa cubaydullaahi bni cumara bni maysara wahuwa alqawaariiriyu qaala xadaanaa cabdullaahi bni yaziid wahuwa almuqri qaala xadaanaa saciidu bnu abi ayuub qaala xadaanii abu caqiil zuhratu bnu macbadin can jaddihi cabdillaahi bni hishaam wa kaana wuxuu ahaa qad adraka الnabiya sala اllahu calayh ali wasalam nebigu inuu soo gaaray wadahabat bihi ummuhu hooyadii ayaa la tagtay zaynabu bintu xumaydin ahayd ilaa rasuulillahi bay ula tagtay sala اllahu calayh ali wasalam faqaalat waxa ay tidhi yaa rasuula allah rasuulka ilaahayow baayichu la mubaayaco cunugan faqaala rasuulu llahi sala allahu calayh ali wasalam nebigu waxa uu yidhi huwa saqiirun waa yaryahay famasaxa ra'sahu madaxiisii buu masaxay baycada marka ilmaha yaryarka ah male iyada maadaama ay mas-uuliyad tahay baycadu qaangaarka unbaa lala mubaayacoodaa ilmuhu waa iska tabac ayayb oo yacnii markay qaangaaraan unbaa baayaca lala gelayaa maxaa yeeley baycadu mas-uuliyad bay leedahay samci iyo daaca iyo mas-uuliyaad bay wadataa marka cunug yar kama bixi kara ayb baycaadkan oo dhanna marka xilliga nebigu ou noolaa nebiga ayaa lala geli jiray cid kale lalama geli jirin markii nebigu ou dhintayna waxaa lala galay abuubakar markii dambena cumar wahaakada yacni ummadda qofka markaa madaxda u ah ayay ummaddu intay meel uu soo istaago ay la mubaayacooto ama masjid ama meeshay noqoto marka lala mubaayacoodana marka sidaas ayaa xukunkiisu dadka ahlulxalli walcaqdiga hadday la mubaayacoodaanna inta kale iyagaa iyagaa matalo dhib ma laha shardi maaha yacnii afraadda yacnii waddan dhan ku nool kulligood inay saf usoo galaan shardi ma aha inta qaangaarka ahe haddii qolo walbaa marka ay dad wakiillo oo curafo ah curafadoodu haddii ay marka u mubaayacada u sameeyaan iyo culimmadooda mubaayacada waa ku filantaha intaayb waana marka amarkiisana de waa laazimaya waana soconaya markaas ayb waxay kaloo baycadu iyadu leedahay marka sifo kale male marka bayco nin amar haystaa lala mubaayacoodaa ninaan amar haysanin wax baycaa male isagayb waxaan marka tirada badan ee qolo walbaa marka ay nin amiira inta samaysato bayco uun isii ay ku hayso wax fiican ma aha waxaan arki jiray dad iyagiiba dhuudhuumanayo o cabsanayo xilligii dowladda iyo jirtay oo iyagii laftirkoodii yacnii aad u baqaayo oo haddana yacnii umaro oo in samci iyo daaca iyo calalmanshad walmakraha iyo waxa in lagula mubaayacoodo qofna aan timir u soo celi karin qofka marka timir iyo wax laga boobo xataa intay u soo qaadaan ma u keeni karaan ibnu taymiya raximah ullah kitaabkiisa minhaaju sunna wuxuu leeyahay shiicada markuu ka hadlaayo alimaamu almuntadarka midka muntadarkaoo shiicadu ay sugtaan oo ay leeyihiin godow galay isagaan ka war dhowraynaa waa sugaynaa hortiisna wax la samayn kara male ay dhahayaan ayaa wuxuu yidhi ninkaa ninka ay sugayaan maslaxad diini ana kuma qabaan mid adduunyaana kuma haystaan marka sharcan wa caqlan si uu amiir u noqon kara mabawuxuu yidhi madaxda gaalada iyaga dadkooda caqlan marka la fiiriyo waxay ku qabaan maslaxo oo ah in ay yacnii qofkii dulmi wada ay qabtaan ama qofkii iyaga marka dhexdooda ay jidadkii iyo inay ammaan ka dhigaanoo iyagu ay gacanta ku qabtaan waa gaalada dadkooda kuwa iyagu yacni waxbaa lagu qabaa kaas ma ogtahay laakiin mid aan maslaxo adduunyana lagu qabin mid diiniyana aan lagu qabin inta fadwo la weydiiyo hadda jawaab aan ku sii karin axmaqnimo waaye qofku inuu yani waxaa weeyaan xamaaqow ayb taasaa marka uu sheegay baycadu marka waxaa kaloo ay leedahay baycadu bukhaarigana uu qoraa wakhtiga cinda iftiraaqi اnnaas dadku marka ay kala qoqoban yihiin oo ay kala tegtegsan yihiin oo qolo walbaa meel ay xukunkeeda u wado yacni madhab ibni cumar iyo saxaabada qaar ka mida wuxuu ahaa cidna inaan bayco la siinin oo xilligii ibnu subayr oo dhulkan xujaaj madaxda ka ahaa ibnu cumaruu u yeedhay bayco ila gal buu yidhi waa diiday waa jeclaan lahay yidhi inaan kula galo laakiin furqo iyo kala taganaan dad inaan ku raaca ma rabi yidhi ibnu cumar marka waa diiday zaman cabdilmelik ibni marwaan markii xukunka uu qabsaday oo shaam iyo ciraaq shaam iyo ciraaq iyo xijaaj kulli markuu gacanta ku wada dhigay gobolladii islaamka markaas ayaa ibnu cumar wiilashiisii iyo asagiiba cabdilmeligay la mubaayacoodeen isagoo og cabdilmelig iyo ibnu zubayr in ibnu zubayr fadli badan yahay marka fadlika ma ahan marka baycadu iyada fadli kuma xirno waa maamul iyo wax in gacanta qof ugu jiro uu haysto ayb markaana wuxuu yidhi wakhtiga furqadaan u bayco ma samaynaayo markii cabdilmelig uu gacanta ku wada dhigayna waa la mubaayacooday furqadii maadaama ay markaas baaba'day xilligan ayb taasay marka baycadu leedahay qofka marka haddii baycadu uu galo macnaheedu waxay tahay ninkan amiirka inuu garab siinayo wax allaale wixii marka bannaan ama wixii aan macsiba ahayn waa inuu ku garab siiyo haddii looga baahdo intii uu awoodo waa laga rabaa ee wuxuu maaha marka hadduu saan ka raba haddaan ka waayo waa iskaga tegaa baycadii waa ka baxaa wax ma soconayso oo dembi bay noqonay arrintaa iyada qaala alimaamu abu daawuud raximah اllahu tacaala baabun ay hada kani baabun baab weeyaan fii arsaaqi اlcummaali dadka mada yacni shaqaalaha ahee shaqeeyo mushaarkooda alarsaq waxaa weye risqiga halkan la sheegayo maa yukhrijuhu اlimaamu kula shahrin lilmurtasiqati min beyt اlmaal waa mushaarka uu bixinaayo bil walbo imaamka uu ka bixinaayo hantida dowladda uu ka bixinaayo waa mushaarka waxa annagu u naqaano marka dadka cumaalka ahe shaqeeya mushaharkooda xukunkaa caddayntiisiiba u baab yahay xaggay ka qaadanayaan imaamku marka laba shay buu bixin jiray waagii hore risqi oo mushaharka laga wado iyo wuxuu bixin jiray cataa ama caiya caiyaduna waxay tahay diiwaan oo dadka uu wax ku siiyo taas marka sanadkiiba maraa la bixi jiray sanadka markuu dhammaado oo kale qoysaska iyo marka waxbaa la sii jiray ilmaha dadka waaweyn waxa cadiya taas la yidhaahdaa ayb oo fayga waay meesha marka cadiyadan laga bixiyaana badankeed waa alfay abwaabta faygan ugu tegi doonaa ayb iyo mushaarka oo dhiibana waxaa weeyaan waa qadar shaqawa qofku waa shaqaynaya mushaar baa la siinaya alimaamu abari waxa uu yidhi dahaba aljumhuuru ilaa jawaazi akhdi alqaadi alujrata jumhuur اlculamaa waxay ku tageen qaaligu inuu qaadan karo mushaar cala alxukmi xukunka uu ku qaadan karo likownihi yushdiluhu اlxukmu can اlqiyaami bimasaalixihi maxaa yeelay shaqadan ayaa waxay ka mashquulinaya inuu ilmihiisa u shaqaysto marka mushaar waa ku qaadan karaa hayra ana daa'ifatan min asalafi laakiin daa'ifo salafka ka mida karihat dalika way nacday arrintaas walam yuxarimuuhu maca dalika laakiin ma aysan xarimin waa karaah tansiih ayb الإmام الطبري saasuu yii qال xadثna زaيد بن أخزم أbو طالب qال xadثna أbو cاaصم وهو النبيل عن cabdالوارث بن سعيد عن xuسayن المعلم عن cabdالله بن برaydة عن أbيه عن النبي صلى الله عليه لي وسلم qاaل نبgu waxa uu yidhi mن اsتacmalnaahu qofkan shaqo u dhiibno man istacmalnaahu qofkaan shaqaalo ka dhiganno calaa camalin camal korkii aan shaqaalo uga dhiganno farasaqnaahu aanu siino risqan risqi mushahar famaa akhada wuxuu qaato bacda daalika intaa kadib fa huwa guluulun waa beliliqo waa booli marka ninkii intaan shaqo u qornay mushaar aan siinnoon kula heshiinnay wixii mushaarkaas ka dambeeyo uu qaato waa booli xaaraan dowlad waa la xadi karaa iyo waa la dhici karaa iyo xukama jiraan adiga haddaa heshiiskaas diyaar u tahay shaqadan ma noo qabanaysaa dowladda ma u qabanaysaa ama maamulka haa maxaad ugu qabanaya intaas ma intaasaan ku siinaynaa waa is ogolaateen mushaarkaagii baa laguu cayimo laguu qoraa xoogaaga aad marka meesha ka baxsanayso xaaraanay noqone marka wixii mushaarkaas ka bato weliba xaqa waxaa kugu yeelanaya dadkao dhan ila xoolaha lagu siinaya dadkao dhan baa wax ka lehen marka dowlad meel walboo laga soo gaaro un ha laga garaaco waa waxa marka dhibaatada lagu sababay meel allaale meesha laga gaaro wixii la arka halla cuno dhib male maalka dowladdu waa xalaal dhibaatadan uu keenay marka qofku qasab maaha inta ka tago dhabarkiisa ha dhigto ha iska xamaasho hadduu doono qaala xadaanaa abulwaliid marka waxaana laga qaadanayaa in caamilka mushaar la sii karo ama qaaliha ha ahaado ama ciidan ha noqdo wax allaale wuxuu doona ha ahaado inta shaygan maadaama wadaa'iftan wadaa'if diini ah dabcan ha ahaato laakiin qofkii haddii uu yidhaahdo ani waa shaqaysanaya haddii wadaa'iftiiba la weynayo shaqadii diiniga eed meesha hadday ka baxayso marka in la tafriiqiyo wax lagu ogaado la siiyo isaguna uu marka dadkaas u shaqeeyo qaala xadaanaa abulwaliid aطayaalisiyu wahuwa hishaam bnu cabdilmelik qaala xadaana alleyf huwa bnu sacd alfahmiyu can bukayr bni cabdillaahi bni اlashaj can busr bni saciidin can ibni saacidiyi qaala istacmalanii cumaru cumar ayaa i shaqaalaysiistay cala sadaqati buu ii shaqaalaysiiyey sadaqadii falammaa faraqtu markaan dhammeeyey soo dhammeeyey shaqada amara lii wuxuu ii amray bicumaalatin mushaar xoogaa aan ku shaqeeyey ayuu marka shaqadaydiibuu inta ii qiimeeyo wax ii amray faqultu waxaan idhi innamaa camiltu lilaah ilaahay dartii baanan u shaqeeyey waxba ma rabo qaala cumar waxa uu yidhi khud qaado maa ucdiita wixii lagu siiyo fainii anigu qad camiltu waan shaqeeyey calaa cahdi rasuulilahi sal l slam waqtigii nebiga facammalanii waxau ii yeelay marka cumaalo ujre ayuu isiiyey taan soo shaqeeyey ayuu marka nebigana ujre isiiyey markaasaa iha rasuulka ilaahayo qof iga faqiirsan maya buu yidhi qaado maalkan haddaadan damac ku helin adoon damcaynin qaado marka cumar madhabkiisu wuxuu ahaa ninka haddii lacag la siiyo inuu qaato oo aan yanii haddaan isagu yanii aan sifa sharciga uunan uga tegaynin maalkiiyo maalan xaaraan maxdiya oo kale inuu yahay oo og yahay iyo maa ilaa daalik wixii kale baytulmaalka in laga bixiyo baytulmaalka wixii laga bixiyo oo qofka laga siiyo shaqana lagu siiyo wuu qaadan karaa ibnu cumar weliba aad buu u caami yeeli jiray xataa mukhtaar ibnu abi cubayd ninkii la dhihi jirayoo walaashiis uu qabay ibnu cumar ciraaq xoogga ku qabsaday ee aadka u dhibka badnaa u fasaadka badnaa hadduu hadiyad iyo wax u soo diro baytulmaalka uga soo diro waa qaadan jira isagoo marka yacni dhahayo xadiidkan iyo kuwa lamidkaa qabsanaya ibnulmundir waxa uu yidhi wa xadiidu bni sacdi kan waa xadiidkan waa xujatun fii jawaazi arsaaqi اlqudaati min wujuuhiha xadiidkan wuxuu xujo u yahay buu yidhi inay bannaan tahay qudaadda mushaarka la siiyaa inuu bannaan yahay xadiidkan baa xujo waa daliil ah qaala xadaanaa muusa bnu marwaan alraqiy qaala xadaanaa almucaafaa qaala xadaana alawsaaciyu can alxaarif bni yaziid can jubayr bni nufayrin can ilmustawrid bni shadaadin qaal samictu اnabiya sala اllahu alayh ali wasalam nebigaan maqlay yaquulu isagoo dhahayo man kaana lanaa caamilan qofkii annaga caamil noo ahaado oo annaga shaqaale aan ka dhigno falyaktasib ha kasbada zawjatan xaas yanii xaas ha kasbada ha yeesho ayb xaaskaa marka uu yeelanayo meherkeeda waxaa laga siinayaa baytulmaalka ayb fain lam yakun lahu qaadimun shaqaale hadduusan qabinna falyaktasib ha kasbado qaadiman qaadim ha samaysto yani qaadim ha samaysto waxaa loo leehay ninkan shaqow ku dhex jiraa wakhtiga badankiisa marka shaqooyinkiisii isaga u khaaska ahaa qof u fuliyo oo u sameeyo waa u baahan yahay dabcan fain lam yakun lahu maskanun degaan hadduusan haysanina falyaktasib ha kasbada maskanan meeluu dego hadday guri ijaarata marka guri ujrada yacnii degaankiisana waa laga dhiibaa marka ujrada iyo khidmada iyo iyo yacnii masruufka wuxuu ku leeyahay baytulmaalka isaguna marka shaqadaasu ku jireen macnuu marka xadiidka saasu shaqada marka waxaa dhici karta mararka qaar waxay dalban kartaa khaadimay dalban kartaa shaqada laftirkeedaa dalban karta oo maalan qofkii waxaa weeyaan isagii qof weyn waaye tanaqulku waa dhibaa baabuura u baahan yahay baytulmaalkii marka in laga gado qofka wadaayana loo ujro loo siiyo waa ku jirtaanwaxaasoo dhan bilaasiyama isaga marka inuu tanaqul laga rabo marba meel uu taga laga rabo oo shaqadiisu ay tahay waa waxaasoo dhan halkaanay ku dhex jiraya ayb qaala qaala abuu bakrin abuu bakr waxa uu yidhi ukhbirtu waxaa la ii sheegay ana nebiya sala allahu calayh ali wasalam nebigu qaala inuu yidhi man ittakhada hayra daalika kaa waxaan ahayn saddexdaas masruufkii iyo maharkii oo mida ujradii guriga iyo khaadimkii saddexdaa waxaan ahayn qofkii qaato oo yeesho fa huwa qaalun waa qof wax booliyeyoo ow saariqun ama waa tuug yani saddexdan marka guri aad degtaa lagu ogolyahay hadaad laba iyo saddex iyo afar iska dhisata adiga fa anta haalib haalib waxaa tahay qofka markaa booli cunaya kaad adiga deganaanaysa ilmahaaga masruufkaaga iyo khaadimintaasaa lagaaga ogolay haddaad badsato oo dowladda un ku dallacdo khatar waxaan arki jirnay yani dadku dowladda unbaa marka wax walba ay saaraan ayb qof baa waxuu iska qoraa dowladdii qof kalu ku naas nuujinayaa wuxuu leeyahay dowladdu waxay u baahan tahay qalabkaas bax adiga doon nin kaluu siinayaa waa isla heshiinayaanoo ganacsadaa kan qandaraaska keenay laaluushow kan siinayaan oo ganacsadaha ganacsadaha waa baxayaa wixii buu soo gedgedayaa wuxuu qoranayaa marka boono ilaahay ogyahay xaalkeeda shaygii inuu ka soo bixiyey lacaga aad u tiro badan hal mar markuu dalam siiyo ninkii waxaa la arkayaa marka guryo badan dhisaaya dowladdu saas wakhtigeeda saasaa jiri jirta ummad badan marka waxay guryo ku dhiseen ama waxa ay ku yacnii ay wax ku sameeyeen noocaasu ahaa beentaas ama khiyaanadaas marka abubakar wuxuu yidhi saddexdaa waxaan ahayn qofkii yeesho oo samaysto fa huwa qaalun aw saariqun baabun ay hada kani baabun baab weeyaan fii hadaaya alcummaali shaqaa yacnii dadka shaqaalaha ah ee yacnii mas-uuliyiinta ah hadiyadooda xugug ku soo aroora caddayntiisa tii hore waxaa mushaarkooda waa la ogolyahay mushaarka hadiyada ma loo ogolaya dadka ay maamulaan inay wax u soo hadiyeeyaan ma ka qaadan karaan se haddii wax loo soo hadiyeeyo qaala xadaana bnu sarx axmed bnu camr bni sarx wabnu abi khalaf ayb lafduhu waa lafdi bni abi khalaf qaala waxay yidhaahdeen xadaanaa sufyaanu can الzuhriyi can curwata can abi xumaydin الsaacidiy ana الnabiya salى اllahu alayh ali wasalam nebiga istacmala rajulan nin ayuu shaqaalo ka dhigay min alasdi qoladaa ka dhashay yuqaalu lahu la yidhaahdo ibnu اlutbiya la yidhaahdo qaala ibnu sarx isaga waxa uu yidhi ibnu اlutbiya cala sadaqati sadaqadii buu caamil uga yeelay fa jaaءa waa yimid faqaala waxa uu yidhi haadaa lakum kan idinkaa iska leh intanoo maala waa soo ururiyo idinkaa iska leh wahaadaa kanna uhdiya ilaya anaa la isiiyey anaa la ii hadiyeeyey hoolihii buu soo kala qaaday wuxuu yidhi intan hadiye anaa la igu soo siiyey intanna idinkaa idiin soo aruuriyey faqaama الnabiyu salى اllahu alayh ali wasalam nebigu waa kacay cala almimbari mimbarka korkiisa ayuu ka kacay faxamid allaha waaثnaa calayhi allou ammaanay waana yanii mahadiyey ilaahay wa qaala wuxuu yidhi maa baalu lcaamili midka aan shaqada u dirayna caamilku xaalkiisu waa maxay nabcaثuhu aan dirayna fayajii'u imaanaya fayaquulu hada lakum wahada uhdiya ilaya oo markaana dhahayo kan idinkaa iskale kanna ayb kan idinkaa iskale kanna anaa iskale dhahayo haadaa lakum kan idinkaa iskale wahaadaa uhdiya ilaya kanna anaa laiisowahaadaa uhdiya lii anaa la iisoo hadiyey kanna alaa jalasa muu fadhiisto fii beyti ummihi wa abiihi hooyadii iyo aabbihii gurigooda muu fadhiisto fayandura markaa uu arko ayuhdaa lahu ayuhdaa ilayhi in loo soo hadiyeynayo am laa ama inaan loo hadiyeynayni gurigiisa hooyadii aabbihii gurigooda muu fadhiyo bal haarka in loo hadiyeynaya in kale markaa dadku ninkan hadiyad badan ma siinayaan laakiin hadda waxay u siinayaan shaqada uu haayo hadhowna iyagu marka abaalay uga rabaan ayb laa ya'tii axadun qof yousan imaanin axadkoo minkum idinka idinka mida bishayin yousan la imaanin oo min daalika waxyaabahaas ah laa ya'tii axadun axad lama imaanayo axadkoo minkum idinka idinka mida bishayin shay oo min daalika kaagaas aan la imaan maayo ilaa jaa'a bihi yowma alqiyaamati ilaa maalinta qiyaamaha waa la imaanayaa waxaa in kaana baciiran rati haddii uu yahay falahu ruqaa'un falahu wuxuu leeyahay ruqaa'un olol rati haddii uu yahayna waa ololayahay qiyaamihii buu imaanayaa isagoo dul saaran oo ka dul qaylinaya dadka dhan say u arkaan ayb ow baqaratan in kaana baqaratan sac haddii uu yahay waxaa uu qaadayna falahaa khuwaarun way imaanaysaa iyadoo marka qaylinayso oo sawdaynayso oo yeerayso ow shaatan in kaanat shaatan ri hadday tahayna taycaru fa hiya iyadu falahaa taycaru iyadoo markaa yacnii taycaru way eedaamaysaa way qaylinaysaa ow shaatan in kaanat shaatan ri hadday tahay taycaru way qaylinaysaa waa ka dul qaylinaysaa uma rafaca yadayhi gacmihiisuu kor u qaaday xataa ra'aynaa intaan ka aragnay cufrata ibqayhi kilkilihiisa caddaantooda cufrada waa caddaanta iyo midabka kale maariinka isku daran waa caddaan oo aan aad naasic aan u ahayn oo aan yanii birqaynin uma qaala waxa uu yidhi allaahuma hal ballaqtu allaahuma hal ballaqtu ilaahuma gaarsiiye ilaahuma gaarsiiye xadiidkan waxaa laga qaadanayaa imaamku arrimaha muhimkaa inuu mimbarka u kori karo walow jumcabayaysan ahaanin arrimaha muhiimka inuu mimbarka u kori karo waxaa kaloo laga qaadanayaa sidoo kale ayb iyo inuu isticmaali karo amaa bacdu amaa bacdu baa ku jirta wa fiihi mashruuciyatu muxaasabati اlmu'tamani qofka la ammaanaystay oo shaqada loo dhiibay in lala xisaabtami karaa laga qaadana kaale adigu maxaad keentay in lala xisaabtamo oo taa ay bannaan tahay wa mancu lcummaali min qabuuli اlhadiyati waxaa kaloo xadiidka ku dhex jiro dadka shaqaalaha ah inay hadiyada aqbalaan in laga manciyo oo aysan u bannaanayn niyey laakiin hadiyadiisu mamnuuc ka tahayna dadka xukunkiisa oo ku socdo dadka adiga markaas shaqada idinka dhexayso adiga shaqadaada ay ku fulayso korkooda ayaadan hadiyad ka qaadan karin haddii meel kale ama dad kaloo aan meeshiiba joogin adi aadan xukun ku lahayn hadday tahay laa ba'sa haddii qofki hadiyad waa ka qaadan karaa miman lahu calayhi xukmun qofkii xukun marka uu ku leeyahay laakiin waa goormana wa maxallu dalika ilaa idaa lam ya'dan lahu اlimaam waa hadduusan wmaxalu dalika idaa lam ya'dan alimaam imaamka haduus idmin haddii imaamka markaa uu u idmo waxay leeyihin laa ba'sa tirmidi baa wuxuu wariyey min xadiidi mucaad bacanii rasuulu llahi sal l slam ila alyaman nebiga yaman buu ii diray faqaala wuxuu yidhi laa tusiibanna shay-an waxba ha qaadanin bikayri idnii aniga idinkayga la'aantiis fainahu quluulun haddaad qaadato waa quluul marka bikayri idnii baa mafhuum le bay dhahayaan waxaa kaloo xadiidka ku jirto qofku hadduu sidaas hadiyad ku soo qaado in laga qaadaayo maalkaas oo aan la siinaynin ma loo dhaafa baytulmaalka lagu daraa maxaa yeele xadiidka nebigu ninkii inuusan ka yeelin baa muuqato ninkii caamilka ahaa marka khaas uma lahanoo dadkoo dhan baa iska leh ayb ilaa inuu imaamka u idmo markaas maahano laaluushka laakiin iyo mas'aladan waa la kala qaadaya shaygu hadduu laaluush uu yahay ninka uu caamilka laaluush hadduu qaato lagu qabtay laaluushka xaggee la geynaa marka maalka ninkii laga soo qaaday ila maal nin leeyahay waay isagoo kaas ibnu qudaama saasuu leeyahay laakiin hadiyadaa ninkan la soo siiyey ninkeedii loo celin maayo isao baytulmaalkay soo geleen waxaa kaloo ibnu bataal uu yidhi waxaa laga qaadanayaa xadiidkan dariiq kasta oo qofka maalkiisa dariiq kasta oo keeni dariiq kastaoo maalbixin ah oo ujeedkeeduna uu yahay qofkan in laysjeclaysiiyo oo berri markaad qadiyad u keensato ama howl uga baahato dadka aadan ula sinaanin sifa kastaoo lagu bixiya xaaraanay noqona lianna inama alacmaalu binniyaat waa min baabi sadi dariica waa sadu dariica waana qawaacidda sharciga ayay ka mid tahay xadiidkan marka fawaa'iddaas oo dhan baa ku jirta waddammadan gaalada hadda qaarkood saasay waa ku dhaqmaan waxay ku dhaqmaan qofka isagoo mas-uul ah haddii uu baxo hadiyad la soo siiyo maal gaar loo soo siiyo uu jiro lagu ogaado maalkaas lacagta waxaa weeyaan bangiga dhexe bangiga dhexe dowladdow galaa qofka maloo ma loo daynayo waa nafs xukunkan islaamka xadiidkan marka hadduu sidaa hadiyad u qaatana hadda waxaa weyaan imaamkiina uusan u idmin quluul waay waa khatar ma qofkan marka hadhow waxaa laga cabsanayaa sababkuna waa sidaas aan sheegno waa sadu dariica qofkaana damaalka sakada aruurinaayo oo dadka ay hadiyadda soo siiyeen berri haddii uu qof yidhaahdo qofkii hadiyadda bixiyey war aniga sanadkaani xoolahan ma wada bixi kara ii dhaaf halkaan ha igaga dhegin inuu u dhaafaa laga yaaba ile waxbuu ka cunay hadda ka horan ogtahay marka taasaan bannaanayn ma bannaan saasaa loo diidaa marka inay sadu dariica la timaado laaluushkuna meelahaasu ka agdhowyahay ayb rishwadu laakiin dadku dadkan soomaalida qaar badan macaanideeda maanta inay rishwada yacnii laaluushka xaaraanta ah waxaa weeyaan qofku inuu xaq uusan lahayn wax ku raadiyo ama wax dadka ula siman yahay si gaara isaga inuu cid kale wax ku siiyo baatil in loo xukumo wax uu ku bixiyey waxaas waa laakiin qofka haddii xoolihiisiiyo halkan yaal laga xayirtay ma qaadi kartid la yidhi ilaa aad bixiso wixii marka jiray markaas ee shuruudna uu buuxiyey laakiin laga haysto xoolahaagii ka tag ma la dhahayo xoolihiis waa difaaco karaa hadduu marka lacag bixiyo lacagtii inta lacag dhiibo qof uu yidhaah war lacagan ku siinayaa waxay siiniyo waxay isiikeen waa siiyey wixiisii buu soo qaatay ninkaasi isagu xaraja korkiisa ma saarno kan laaluushka qaadanaya dembiga leh kan isagu ma lahan culammada marka qadiiman wa xadiian saasay marka ay masaladaas ay yidhaahdaan baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan fii guluuli sadaqati sadaqada boolideeda qaala xadaanaa cuثmaan bnu abi shayba qaala xadaanaa jariiru can muطarifin can abiljahm can abi mascuudin اlansaariy qaala bacanii rasuulu اllahi sal slam nebigaa idiray saaciyan anoo zako ururiye ah uma qaala waxa uu yidhi inaan zake soo ururiyay uma qaala wuxuu yidhi indaliq tag abaa mascuudin yaa abaa mascuud abuu mascuudow laa ulfiyannaka yaanan ku arkin oon ku helin yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha tajii'u inaad la imaanayso calaa dahrika dhabarkaaga korkiisa baciirun rati uu yahay ayb calaa dahrika dhabarkaaga dushiisa baciirun uu yahay min ibili sadaqati sadaqada geeleeda ah ratigaa oo lahu ruqaa'un olol u saaxiiba qad halaltahu aad booliyeysatay qaala waxa uu yidhi idan laa andaliqu saa hadday tahani ma baxayo igadaa buu yidhi shaqadan dhibkeeda ma rababa qaala nebigu sala allahu calayh waali wasalam waxa uu yidhi idan laa ukrihuka anna ma ku dirqinaayo yidhi marka inaad baxda ma rabtid sooma anna ku dirqin maayo iska joog marka qof kalaa loo diraa insha allah ayb mar saanaa la rabaa marka qofka hadduu is yidhaahdo war waxaan amaadan ka bixi karin amay wax kugu tagaan ani waxaan kama bixi karo ninka shaqada dhiibaayana marka lagu dirqin maayo marka iska tagayb marka khatarta ay leedahay yani sadaqada boolideeda ama sakada boolideeda aaday u daran tahay baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan fii maa yalzamu اlimaama imaamka waxa ku laazimayo oo min amri الraciyati min mri الraciyati raciyada yani shanigeeda tarjama noocan oo kale casharkii horso kuma jirin tarjama noocan oo kale waxaan malaynaya inaan soo marno min xaqi الraciyati فيma يلزم الإmاaم imaamka waxa ku laaزimayo min أmri الracyaةi racyada شhaanigooda أmarkooda ah qاala xadaثna سulaymaan بن cabdالرحmaan الdimaشhقي qaala xadaثna yaحyى بن xمزة qaala xadaثnii بن أbي maryم أن الqاaسم بن mخaymرة أخبرhu أن أbا maryم الأsدي أخبرhu qاal dakltu عalى مcaaوiyaةa مcaaوiyaan u galay faqاala waxa uu yidhi markaa مcaaوiya ma أncamna bka ya fulaan ma ancamanaa bika ya abaa fulaan lan ya abaa fulaan ayb abaa fulaan ayb ma ancamanaa yacnii maxaa noo kaa nicmo badnaysiiyey bika adiga yaa abaa fulaan hebelow yacnii kelimad waxaa weeyaan carabtu ay isticmaali jireen oo markaa qofku markay muddo uu ka maqnaa markay arkaan yacni kaannahum inay nasiib heleen oo kale qofkuna qof aad loo jecel yahay uu yahay ayay maa ancamanaa bika dhahaan yacnii yuriidu maa jaa'anaa bika maxaa noo kaa keena alla yacnii waxaa weeyaan wanaagsanay yani inaad noo timaado saasay ka dhigan tahay ayb nacam iyo wanacam wuxuu leeyahay axsabuhu ma'kuuda min qowlihi nacam wanicmata caynin ay qurata caynin wainamaa yuqaalu dalika liman yuctadu biziyaaratihi wayufraxu biliqaa'ihi qof la kulankiisa lagu farxo ayaa la yidhaahdaa sidaas wahiya kelimatun kelmad weeyaan taquuluha alcarabu carabtu ay tiraa faqultu waxaan idhi maxaa noo kaa keenay markuu yidhi alla yacnii maxaa noogu kaa nicmayn badnaysiiyey adiga markaasu wuxuu yidhi xadiian xadiid baa i keenay samictuhu aan maqlay ukhbiruka bihi aan kuu sheegayo marka qasadkiisa waxaa wey halkaa xadiid inuu gaarsiiyo yacni saxaabada nasiixadooda iyo ikhlaaskooday tusaan ayb samictu rasuul اllahi salى اllahu alيyh ali wslam yaquulu nebigaan maqlay oo dhahaya man wallaahu اllaahu qofkuu ilaahay u dhiibo shay-an wax oo min amri اlmuslimiina muslimiinta arrimahooda ah faxtajaba ka xijaabto duuna xaajatihim baahidooda ka sokay wa khallatihim nuqsaantooda yacnii baahidi waa shumacn wa faqrihim faqrigooda ka soke ka xijaabto ixtajaba allaahu canhu ilaahay baa isagana ka xijaabto duuna xaajatihi baahidiisa wa khallatihi dhibaatadiisa wa faqrihi faqrigiisa ka sokay qaala waxa uu yidhi fajacala rajulan mucaawiya markaa markuu sidaa yidhi fajacala mucaawiya wuxuu yeelay rajulan ninbuu wuxuu u yeelay calaa xawaa'iji innaasi dadka danahooda u soo ogaaday xadiidkan markuu maqlay waa yaabay marka wuxuu yidhi nin dhan ayuu wuxuu u cayimay oradoo kaca wuxuu yidhi dadka baahidooda iisoo fiiri bis iina soo gudbi ila isaga uma wada ogaan kara dadkan baahidoodo dhan xadiidka waxaa ku sugan fiihi fadlu mucaawiya mucaawiya fadligiisa iyo yacnii sida diintiisu ay u adkayd ayb xadiidka markii loo sheegayba uu yacnii cabsibaa gashay waa wuxuu bilaabay marka inuu qof dhan muhimmadda uu u cayino ayb marka faxtajaba duunahum faxtajaba duuna xaajatihim wa khallatihim wa faqrihim waa isku macaani dhadhow yihiin dadkiioo baahan dhibaatadooda faqrigooda ayuu ka xijaabtay albaabaduu ka xirtay war uma haayaba isaguna waxaa weeyaan waa iska raaxaysanataas marka isagana ilaahay baa dantiisii isagoo baahan oo dhibaataysan ayuu ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ka xijaabanayaayo dan uusan u gelaynin muluugtii dhexe oo waagii ciis bnu cabdisalaam iyo noolaayeen wakhtigiisii muluugtii masar joogtay ayaa mas'alaha daa'ira calaaqalale mowduucan ka hadlayna yaa waxaa timid baytulmaalkii baa dhammaaday lacagaa laga waayey cadowna markaas tataarkii iyo waxbaa cadow baa markaa kaabiga u saarnaay meesha masar iyo shaam iyo markaas waxaa la yidhi culimmadii baa la wacay markaas waxaa la yidhi dadka daraa'ib iyo canshuur ma lagu fardi karaa dadka canshuur in laga qaado ka waran si cadowgan loo riixo lacag ma leh ahlucilmiga qaar intoodii badnayd waxay yidhaahdeen baahidan hadda hadday taagan tahay oo cadow uu magaalada inuu qabsado iyo inay saa kale noqoto tataaroo la ogyahay dadka ha laga qaado hoola xoog ha looga qaado kii diidan markaas ayaa marka ciis ibnu cabdisalaam keligiis baa marka wuxuu yidhi waa saxuu yidhi dadka ha laga qaado laakiin nin kastoo idinka idinka mida gurigiisa waa inuu asagana soo banneeyo maalka idiin yaal guryaha keena haddii loo baahdo marka dadkan masaakiinta markaas ha laga qaadasidaasuu yidhi ciis ibnu cabdisalaam waxaanan arkaa buu yidhi inta hadda madaxda wasaaradan badankood waa dad addoommo ahaa jiray sifa sharcigana aan uga bixin addoonnimadooda marka waa in iyaga la gado baytulmaarkaas lagula dagaalamo gaaladamuluugti in la iibiyo waayile mamaaligay ahaayeen iyagu dadkoodii sayidyaalkoodii intay ku khuruujeen oy la dagaaleen ayay saas madax ku noqdeen markaasa waxaa la yidhi waxaan de wuxuu yidhi haddaynan soconaynin idinka idin jirtaa markayb markaasay waxay yidhaahdeen hadda hadduu sidaan keenay waa qaylsheen marka isagii baa waa inay handadaan iyo waxbay isku dayeen markaasu wuxuu yidhi waxa aan alaab iyo meeshaan haysto waa ka guura waa rarara waa iska tegaya dadkii magaaladii iyo marka wixii dadkii masar joogay iyo ummad badan baa daba gashay marka markaasaa la yidhi war ninkan soo celi intaad soo celisid la hadal isagana dadka haddii kale qaahiro cidna kuguma soo haraysaan ummadda isagay raacayan dadkii culimmadii hore marka iyagoo de heybad badanay lahaa jireen allahu lmustacaan ayb markaasaa waxaa dhacday sidaan baa masaladii fiiri baa la yidhi sidaan baa go-aan sharci ah addoonnimadii sifo sharciga haddaan looga bixin ninkii dadkan lahaana hadda dadkii lahaana aysan intooda badan dad jooga hadda aanay ahayn dadkaan addoonnimadooday baaqi ku yihiin sharcan in la iibiyo lacag lagu gado lacagtaas iyo waxa guryaha yaal iyo markaas kadib haddii wax loo baahdo canshuur ha la qaado ayb marka baa'iculmuluuk ayay u bixiyeen baa'iculmuluuk ciis bin cabdisalaam suldaan ulculamaa ayb marka dadkan xoolahan qofka dadka baahidooda intuusan fiirinin qofkii uu yidhaahda yacnii waa aaday khatar u tahay cizi bin cabdisalaam marka isaga dhibaatadaas dadka haysay waxaa dhici jirtay mararka qaarkood inuu wax uu dadka masaakiinta dhibaataysan waxuu siiye markuu waayo mararka qaar waxaa dhici jirtay go-iisa inuu intuu laba u kala gooyo qof uu siiye ayaa dhici jirtay waxaas marka waxay ku gaareen iyagu marka ay ikhlaaskaas iyo diinkaas iyo macnahooda marka macnawiyaadkooda kor u qaaday laakiin haddii ikhlaas iyo diin badan iyo karti fara badan aynan jirin ma iyagana marka dadkaasoo kale lama gaaro marka qaala waxa uu yidhi ninkii marka hadduu dadka ka xijaabto xaajadooda iyo allahasna xaajadiisa ka xijaabanaya qال xdثna سلمة بن شhبيب qال xdثna cبدالرزاq qال أخبرna معmر عن hmام بن منبه qاaل hذا ma xdثna أbو هريرة qال رsuل اللhi صلى الله عليه لي وسلم ma uuتiiكم idin siin maayo min شhayءin ay شhayئa wx وma أmنacakumuuhu idinka celin maayo idinka mancin maayo شhay in ana maa ana anigu ma ahi ilaa khaasinun furahaye maahan khaasinun baan ahay aadacu waan dhigayaa xayu umirtu meeshii lay amray nebigu waxuu leeya anugu waxaan ahay khaasin maalka meeshii la ii amraan dhigaa anu waxna idinma sii karo idinkamana celi karin xadiidka marka isnaadkiisu asaxay bukhaarina waa weriye isagoo kale maa ucdiikum walaa amnacukum inamaa ana qaasimun adacu xayu umirtu qال xdثna النufayliyu qal xadثna mxamed بnu سلمة can mxamed بn isxaaq can mxamed bn cmr bn caطاء can malik bni أws bn الxadaثan qaala dakara cmar bn الkhaطاab wuxuu sheegay yowma maalin alfaya maalka fayga faqaala wuxuu yidhi maa ana anigu maahi biaxaqa bihada اlfay'i faygaan mid kaga xaqnimo badan minkum idinka xoolahan fayga aniga idinka idinkagama xaq badni wamaa axadun axad mina annaga naga midana biaxaqa bihi mid kaga xaqnimo badan ma ahan min axadin qof kale ilaa annaa annaguse calaa manaasilina darajadeenna yaan joognaa min kitaabillahi casa wajal aan ka joognaa ayb darajadeenna m kitaabka ilaahay meeshau dhigaan ka joognaa ayb ayb إلا أنا على منازلنا من kitaaب اللahi عزa وaجل وqaسم رasuuل اللahi sى اه عليه وم iyo وqaسmi rasuuliلlahi sl اه sلم nebiga qaybintiisii meesha ilahay kitaabkiisa wax dhigay iyo nebiga qaybtiisii ayb nebiga marka see wax u qaybiyey فالraجuل ninka iyo وaqadamuhu ama وaqidamuhu islaamku soo horeyntiisa والraجuل ninka iyo وbalaaؤuhu kartidiisa waxa uu dadka u haayo wاrajulu ninka iyo waciyaaluhu ciyaalkiisa wاrajulu ninka iyo waxaajatuhu dantiisa yacnii fayga masaalixda muslimiinta ka dhaxaysa waaye sida dadka loo siinaayana waa hadba hadbasay yihiin iyagu ninkii da karti badan oo in la dhiirigeliyo u baahan iyo nin kale isku mid maaha ninkii islaamka ku soo horreeyey iyo nin kale gadaal ka yimid isku mid maaha ayb ninkii ilmo badan haysto iyo ninkaan xaasba lahayn isku si ma loo siinayo ninkii dan haysto iyo ninaan dan haynin isku si ma loo siinayo madhabi cumar marka saasu ahaa isagana abubakar laakiin fayga muslimiinta wuxuu ugu qaybi jiray si eg asaga abubakar addoonka iyo xurka kulli waa sii jira si eg buuna u siin jiray muu kala badi jirin isaga sunnatu cumarna waxay ahayd cumar dadka u kala badi jiray wuxuu ugu kala badi jiray siday nebiga ugu dhow yihiin say u karti badan yihiin dagaalka iyo khayrka iyo waxa say ugu kala badan yihiin buu ku sii jiray say baahidooda u kala badan tahay ilmahooda say u kala badan yihiin wahaakada aduu marka fayga wax imaamka u yaallo siduu doona u qaybinaya haddii marka uu dadka isla simo iyo aduuna isla siminoo macno kala fiiriyo lahu daalika baabun fii qasmi اlfayi fayga qaybintiisa axkaamta caddaynteediibu u baab yahay halkan marka hadda imaaradii meeshaas uga baxay faygiibuu galay marka culammada qaar marka kitaabu اlimaara iyo kitaabu اljihaadi isku daraan qaar labay ka kala dhigaan abu daawud labuu ka kala dhigay jihaadkuna axaadiidtiisu aaday u soo badnayd waa aragnay imaaradii halkaan intaas uu keenay baabun ay hada kani baabun qaarna qadahana waxaa laga yaabaa inuu qaar geeyo qadaha ayb adabu اlqadaa iyo imaamu اlbukhaari qadaha iyo imaarada isagu kitaabu اlaxkaam uu iskugu geeyey qaala xadaثna haaruun bnu zayd bni abi zarqaa qaala xadaثna abi qaala xadaثna hishaam bnu sacdi can zayd bni aslam ana cabdallaahi bna cumara dakhala calaa mucaawiyata ayuu u soo galay faqaala wuxuu yidhi xaajataka yaa abaa cabdiraxmaan udkur sheeg xaajataka dantaada yaa abaa cabdiraxmaan faqaala waxau yidhi ibnu cumar cataa'u lmuxarariin kuwii la xoreeyey waxsiintoodii baan kaa rabaa fa innii ra'aytu rasuula allahi sal l slam nebigaan arkay awala maa jaa'ahu shay-un marka ugu horreeyo oo wax u yimaado bada'a bilmuxarariin mawaalida ayuu u hormarin jiray siin jiray yanii ninka mawlaha ah ee addoonnimada soo maray ee la xoreeyey bulshada dhexdeeda saas ma loo daneeyo marka waxaa laga yaabaa ninkan hadduu addoon ahaa jiray layska xoreeyey laga yaaba ninkii xoreeyey inuu dhintayba isaga marka wax ka warqaba ma laha ibnu cumar marka dadkaasu u shafeeca dacafada ah wuxuu leeyahay dadkan kale ayagaaba dad adaan iloobaynin ama waa iyagaa imaanayee midkan laakiin dadkan iyagu la xoreeyo daciifka ducafada ah waxoodii aawo waxoodii soo sii ayagu uga qaadaa marka marka xadiidka waxaa ku jirta marka ibn cumar fadligiisa iyo siduu wax u garanayo bulshada meel hadday joogto dadka aan la tabaynin maalkana wax ku leh in la yidhaha war dadkaas waxa la siiyo horta dadkan kale iyagaaba yacnii waa waa waa la helaa iyagu waxoodee horta kuwaas bal waxa la siiyo ayb wa bilcagsi aan marka annaga ku shaqaynan kii aamusan ama midkii daciifa waa la kor maraa waa la dardaraa ayb kan isagu markaas hadli karo qayqaylin karo ama yacnii yaa wixiisa iska qaato allah mustacaan قال xadثna إbrاhيم بن muسى الrاaزي qال أخبرna عيسى qال xadثna بن أbي ذiئب عن الqاsم بن عabاس عن cabdاللahi بن نyاar عن curوة عن cائشhaةa أن النبy sلى الlaه عليه وaلي وsلم utiya waxaa loola yimid bidabyatin ayaa loola yimid tariiqad ama bidabyatin kiish fiiha kharaزun kuul ay ku dhex jirto kuulo ay ku dhex jirto tariiqad baa loo keenay ama yaal yani jiraab iyo waxaabaa loo keenay dambiil ayb makiish fiiha kharasun kuulo ay ku jirto faqasamahaa nebigu waa qaybiyey lilxurati waalamati naagihiiba u qaybiyey marka kuwii xorta ahaa iyo kuwii addoomaha ahaa kulli qaalat caaishatu caaisha waxay tidhi kaana abii radia allaahu canhu aabbahay abubakar wuxuu ahaa yaqsimu lilxuri waalcabdi xor iyo addoonba waa u qaybi jiray aabbahay fayga marka fay fay waa maalka dhibla'aanta lagu soo helay muslimiintu ay ku heleen marka xadiidkan iyadoo marka laga qaadanayo nebigu faygaas xoolahaas u yimid addoommaha naagaha addoommadana waa siiye kuwa xortaana waa siiye marka faygu addoon iyo xor labadaba in la sii karo laakiin madhabu cumar wuxuu ahaa addoommada ma siin jirin isaga maalka ma siin jirin qال xdثna سcيid بن maنsوuر qال xadثna cbdاللahi بن مbaaرك xadثna بن المصفى qال xadثna أbو المغيiرة جamيiعا عن صفوان بن cمر عن cبدالرحمن بن جuبyر بن نفyر عن أbيه عن cوف بن مالك أنa رasuul الlahi slى الlaه عليه لي وsلم نbigu kaana wuxuu ahaa إida أtaahu الفayء fayga hadduu u yimaado qasmahu fيi yowmihi maalinkiisaasuu qaybin jiray fa acdaa wuxuu siin jiray alaahila midka xaaska ah xadayni laba saami ayuu sii jiray laba dheef wa acda alcasaba midka aan guursaninna xadan hal dheef buu siin jiray hal saami zaada bnu lmusafaa wuxuu ku daray faduciinaa waana loo yeedhay wa kuntu udcaa wa kuntu waxaan ahaa udcaa in la ii yeerayay qabla cammaarin cammaar hortiis ayaa la ii yeehay faduciitu waa la ii yeehay fa acdaanii xadayni baa laysiiyey laba dheef wa kaana lii ahlun ahl baan lahaa waxaas baan lahay uma duciya bacdii anay gadaashay camaar bnu yaasir baa loo yeehay fa ucdiya waxaa la siiyey xadan waaxidan hal saami waxaas isagu markaa ma ahayn xadiidkanna marka waxaa laga qaadanayaa qaybta la qaybinayo faygu qofka baahidiisa inay ku xihan tahay ninkii xaasla iyo ninkii keligiisa isku saami ma laga dhigi karo ayb xadiidkan marka isnaadkiisu waa saxeex sunan saciid bin mansuurna waa ku jiraa abu cubaydna fii kitaabi اlamwaal ayuu ku soo wariyey waxaa laga qaadanaya marka qasmu اlfay in la kala badin karo limaslaxatin baabun ay hada kani baabun baab weeyaan fii arsaaqi duriyati duriyada ilmaha yaryar wax siintooda ilmaha yaryar yay wax ku leeyihiin ile hadda faygan ka hadlaynaa fay muslimiinta oo dhanaale ilmuhu muslimiintaay ka mid yihiin yaa marka faygaas ilmaha see loo siinayaa marka ilmaha yaa mas-uul ka noqonayo qofkii ilmo dayacan ka tegey oo ka dhintay wax hadda markaa lagu dhaqaaleeyo aan la haynin yaa xaggee laga masruufaya ayaga qال xdثna mحamed بن kaثيir qال أخbarana سfyaan huwa سfyaan بnu سacيid الثwrي can jacfar can abihi can jaabir bni cabdالlaahi qaal kaana rasuulu الlahi salى الlaه عalيh وalih waslm nebigu wuxuu ahaa yaquulu inuu dhahayo ana أwlىa bاlmuؤminiina muؤminiinta anaa kaga dhow oo ka jecel min anfusihim nafahooda man taraka maalan maal qofkii ka tegay faliأhlihi ehelkiisa iska leh waman taraka daynan dayn qofkii ka tegay ow dayaacan ama ilmo yaryar yicis ah fa ilaya aniga xaggaygay ahaanayaan wa calaya aniga dushayday ahaanayaan yanii anaa kafaalo qaadaya mas-uuliyaddooda anaa leh nebigu sidaa wuxuu dhihi jiray markii markii futuuxaadka uu helay amaa waagii hore waxaa dhici jirtay qof marka janaasadiisa loo keeno waa weydii jiray dayn mu lagu leeyahay ninkan haa haddii la yidhaahdo wuxuu ku guda ma ka tegay maya ku tukada idinka ayuu dhihi jiray aniga ku tukan maayo waa ogtihi ninkii abuu qataada uu labada diinaar ka bixiyey ee rasuulka ilaahay ku tuko uu yidhi markii dambe laakiin marka xadiidkan uu dhahayo waa markii wax la helay markii dambe marka markaa waxba lama haysanin markan dambe laakiin nebigu dadka o dhan waa ku wada tuka jiray muslimiinta ah ninkii dayn lagu leeyahayna saa ka dhiibi jiray sidaasaa marka dadkii yanii dhibkoodiina isagaa xambaaranaayo dheefta ay ka tagaanna dadkoodaa la siinaawaxana dad marka kama rabin qofka marka nebigu booskiisa taagan oo yani mas-uulka ahna oo isagu yanii inuu noqdo la rabo khaliifo yani ummaddan madaxda u ah sidaasaa seena laga rabaa cunugii wax masruufa la waayo in dadkaa la diiwaan geliyo la qoro oo markaa yani baytulmaalka wax laga siiyo oo laga masruufo halkaa laga ogaado cumar laba diiwaanu lahaa jiray diiwaan اljeysh iyo diiwaan اlcaطaa diiwaan اlcaطaaga marka wuxuu ku lahaan jiray xataa ilmaha qaybay ku lahaayeen waxbuu ka sii jiray yani miisaaniyadu u qoonday jiray u siin jiray hataa kolka ay naaguhu yani ilmaha ay nuujinayaan iyo qabla yani intaysan ka goynin iyo markii dambe wax dhan cunug markuu dhasho madaxiisa in la tiriyo ayuu keenay qال xdثna xفs بن cمر qال xdثna شhucبة عن عdي بن ثاaبت عن أbي xاaزم عن أbي هريرةa qاaل qاala رasuul الlahi slى الlه عليه لي وsلم نbigu wuxuu yidhi man taraka maaلا maal qofkii ka tegey faliwaraثatii kuwii dhaxaltooyadiisa iska leh وman taraka kallan culays qofkii ka tegayna failayna anaga xaggeenna yuu ahaanaya culays qofkii ka tago dayn iyo qof ilmo yaryaroo yicisa iyo qofkii ka tago anaga anaga qال xdثna أحمد بن حنبل qال xdثna cبدالرزاq عن mcmر عن الزهري عن أbي سلمة عن جابر بن cبداللahi عن النبي slى الlه عليه لي وsلم kana yquuل nebigu wuxuu dhihi jiray أna أwlىa bkuli muؤminin muؤmin kasta anaa ku owlaysan oo ku dhow yani min nafsihi nafsadiisa anaa ka jecel faأyuma rajuli ninkii oo maata dhintay وataraka daynan dayn ka tegay failaya ani xaggaygu ahaanaya waman taraka maalan maal qofkii ka tagana faliwarasatihi kuwii dhexlay baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan mataa goorma ayaa yufradu lirajuli ninka loo qoondeeyaa mataa goorma ayaa yufradu lagu qoraa lirajuli ninka filmuqaatilati kuwa dagaalamaya qofku goormaa loo qoraa kuwa dagaalamaya goormaa dagaalka loo kaxaysan karaa dagaalami karaa qofku ayb qaala xadaanaa axmed bnu xambal qaala xadaanaa yaxya can cubayd illaahi qaala akhbaranii naaficun can ibni cumara ana nabiya sala allahu calayh waali wasalam nebigu curidahu waa loo bandhigay yowma uxud maalintii uxud wa huwa bnu arbaca cashara afariyo toban jir isagoo ah falam yujizhu nebiga ma kaxaysanin oo ma socodsiinin wa curidahu yowma alkhandaq baa loo bandhigay wahuwa bnu hamsa casharata shan iyo toban jir isagoo ah faajaazahu waa ogolaaday ogolaaday waxaa laga qaadanayaa marka meeshaan شhan iyo toban jirkan marka culammada ibnu kaiir iyo ayag waxay leeyihiin شhan iyo toban jir da'da lagama wadee شhan iyo toban maadaama lagu qaangaari jiray yacnii wacuridahu yowma اlkhandaqi wahuwa baaliqun ay ka dhigantaa soo qaangaara maxaa yeeley wuxuu leeyahay uxud afariyo toban jir hadduu ahaa sanadii saddexaaday ahayd khandaqna waa sanadii شhanaad sanadii saddexaad hadduu afariyo toban jiray sanadii afaraadu wuxuu jiraa شhan iyo toban sano sanadii شhanaad see marka شhan iyo tobanuu jiraa loo dhahayaa ibnu kaiir marka wuxuu yidhi ibnu hamsa casharata waxaa laga wadaa ay wahuwa baaliqun marka baaliqnimadiisuna sanaday sii dhaaftay weliba ibnu xajar isaga wuxuu dhahaa waxaan شhan iyo tobanku waa sanade laakiin waxaa lagu jamcin karaa markii loo soo bandhigayey dagaalkii uxud afar iyo tobankii ayuu markaas galay afar iyo tobankii sano ayuu markaas foodageliyey dagaalkii khandaqna marka lasoo bandhigaayo شhan iyo tobankii buu ka sii bixi rabi meesha marka labada sana iska melaysa taasaana moodaa inay roon tahay ibnu kaiir laakiin waa diidaa midaan dambe ayb wuxuu yidhi marka xadiidka marka maxaa baabkan loo keenay baabkan waxaa loo keenay qofku fayga saamiga dadka waaweyn goormuu qaada karaa ilmuhuna saamiyay leeyiin dadka waaweynna saami saamiga dadka waaweyn goormuu qaadanayaa waa markuu dagaal geli karaa goormuu dagaal geli karaa markuu qaangaar yahay ujeedku marka sidaas baabun fii karaahiyati liqtiraadi baabun fii karaahiyati اliftiraadi fii aakhiri الzamaan baabun ay hada kani baabun baab weeyaan fii bayaani karaahiyati اliftiraad isku qadaridda nicidda la nacay caddaynteediibuu u baab yahay fii aakhi xoole yacni in layska siiyo cadiyaadka yacni maalka baytulmaalka waxbaa layska siiyaa yacni isa siintaasi in la nacaayo fii aakhiri zamaan aakhiri zamaanka haddii la gaaro ya aliftiraad muxuu kuu dhigay iftiraad waa iftiraad aliftiraadu min alfardi alcadiyaة اlmawsuumatu waa wix jaan go-an oo qofka yanii baytulmaalka lacag go-an oo laga sii jiray qofka laga siiyo aakhiri zamaanka marka inaan la qaadanin maxaa yeelay umuuraha fasaadaya baytulmaalka laftirkiisa amwaasha ku jirto ay khatar gelayn xalaasheeda iyo waxyaabaha qaala xadaanaa axmed bnu abilxawaariy wahuwa axmed bnu cabdillahi bni maymuun ibnu abilxawaari ayuu ku magac dheeryahay waa nin zaahid oo iqa ah iqat zaahidun akhraja xadiidahu abu daawuud wabnu maaja dadkii wuxuu ka mid ahaa caarifiinta oo yani aad markaa uhdiga zuhdiga badnaa qaala xadaanaa sulaymu bnu muطayr shaykhun min ahli waadi اlquraa wayaane wa huwa layin اlxadiiث akhraja xadiidahu abu daawuud ninkan marka waa daciif qaala xadaanii abii aabbahay baa ii sheegay muطayrun ahaa muطayr bnu sulaym alwaadi ayaa la yidhaha majhuul اlxaal akhraja xadiiثahu abu daawuud annahu kharaja xaajan waa baxay isagoo xajinayo xataa idaa kaana bisuwaydaa markuu ahaa meeshaas idaa ana waaba aniga oo birajulin nin la joogo qad jaa'a yimid kaأnnahu sidii isaga oo yadlubu raaraadinayo doonayo dawaa'an daawo aw amase xuduban ayb alxudub waxaa weeyaan hay kaadida geela iyo yanii laga intee iyo wax laysku daro la fariisiye markaas shay fadhiyo oo kale intay noqoto daawo ahaan loo isticmaalo sida kaniinigoo kale loo adkeeyo oo loo fariisiyo iyo kaadida geela iyo waxyaabo kale inta la fariisiyo sidii kaniinigoo kale laga dhigo yaa markaa isticmaali jireen qiila xududka waxaa kaloo lagu sheegay caqaarun minhu makiyun wa minhu hindiyun waa kaniini caqaarku waa kaniini waa yani mid hindi ah iyo mid maki ah buu u qaybsanay ayb wa huwa cusaaratu shajarin macruufin lahu amarun geed miro leh oo yani miro iyo iniin leh ayaa laga miiraa oo laga tuujiyaa daawana kalfilfili wa tusamaa amaratuhu alxudxud mirihiisa xudxud la yihahda kulli wax soomaalila ku naqan maaha daawow marka ninka raadinaya faqaala wuxuu yidhi ahbaranii waxaa ii warramay man samica rasuula اllahi salى اllahu alayh ali wasalam fii xajati اlwadaac xajat اlwadaac nin nebiga wax ka maqlay wa huwa yacidu الnaasa nebigoo dadka wacdinaayo waya'muruhum faraya wayanhaahum ka reebaayo faqaala waxa uu yidhi yaa ayuha اnnaas dadow khudu اlcaطaa'a cadiyada qaata hudu lcaطaa'a cadiyada iyo siismada qaata maa kaana caطaa'an intay cadiyo tahay ayb faidaa tajaaxafat qurayshun quraysh hadday isdagaasho faidaa haddii tajaaxafat ayb ay islayso qurayshun quraysh cala اlmulki boqortooye ay isku laayiso boqortooye yani xukun raadis ay isku laayaan wa kaana ou ahaado cadiyada iyo siismaduna can diini axadikum yani wakaana ay ahaato alcaطaa'u siismadu ciwadan can diini axadikum ciwadan bedel ay noqoto can diini axadikum midkiin diintiisa fadacuuhu iskaga taga yani wuxuu leeyahay inta dowladuhu ay wax bixinayaanoo daacadnimo wax ku bixinayaan qaata laakiin hadday siyaasad timaado ay isdiriirsan yihiin iyagu mulki ku dirirayaan cadiyadii iyo siismadiina ay isku bedesho calaa xisaabi diinika yani waa maxay shay aan bannaanayn baa lagu faraa baytulmaalkan wax kaa siinayna shaqadaan soo qabo shaqadu ma bannaanaa diinkaagay ka go-an tahay marka soo ma aragta marka kaanadan isimkeeda iyo khabarkeeda waa iska maxduuf can diini axadikumna waxay ku tacalluqaysaa khabarka muqadarka ah wa kaana alcataa'u siismaduna ay noqoto ciwadan bedel can diini axadikum bedel ay ka noqoto fadacuuhu iskaga taga markaas haddii marka dad siyaasad isku hayo dagaal iskula jiro ay yihiin dadku mulkina ay ku dagaalamayaan lacag ha ka qaadanin midkood hadduu ku siiyo sababtoo a diintaaday ka go-an tahay ayb macnuhu saasuu ka wadaa xadiidku marka waa daciif laakiin macnihiis waa saxiix maxaa yeele diintii in la dhaafsada lacag maba la ogolaba sideeda qaala abu daawuud warawaahu ibnu lmubaarak can moxamed ibni yasaar can sulaym ibni muطayr qaala xadaanaa hishaam ibnu camaar qaala xadaanaa sulaym ibnu muطayr من أهل wاdي الqرى عن أbيه أنه xadaثه qاaل samictu رaجuلا yquل nin baan maqlay dhahaya samictu rasuul الlahi صلى اه عل sسلم fيi xajaة الwadاaع أmara الناasa وanahاahm isagoo dadka waa amray waana waxbuu ka reebay ثuma qaala اllahuma hal ballغtu qaaluu waxay yidhahdeen اllahuma nacam ثuma qaala waxau yidhi إida تajaaxafat qurayشhu qurayشh hadday islayso calى اlmulki ay isku laayaan boqortooyo fيi maa baynaha iyada dhexdeeda wacaad اlcaطاaءu siismaduna ay ahaato rushan laaluush ay noqoto qofkii lagu laaluushayo ani un iisoo xaggayga ku soo bir fadacuuhu iskaga taga faqiila waxaa la yidhi man haadaa kan waa kuma qaaluu waxay yidhaahdeen haadaa duzawaa'id saaxibu rasuuli lah sal l slam ninka xadiidka sheegaya waa duzawaa'id saaxibu rasuuli lah sal l slam sanadka laakiin ninkaa yani majhuulkaa weli ku jira waa kii horeoo kale marka xadiidku ma ansixin laakiin macnihiisu waa macna saxiix a waaye oo qofka diinkiisu inuu maal ku bedesho ama uu koox yacni markaa ama yacni qole iyagu markaa dagaalamayso oo qole kaleoo muslimiina la dagaalamayso dagaal kula jirto mulki inay ka ritaanna ula dagaalamayo lacagta marka ay ku siinayaanoo baytulmaalba ha ku sheegaane qofka inuusan qaadanin wabillahi towfiiq sal allah w slam calaa nabiyina muxamedin wcalaa aalihi wsabi